dalkiidinka qarsi wey dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsi wey dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa
kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan iyo si kasta oo malalka idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada gudhashada xilli walba hadalka aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweye agogorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahi idam alle ilaah kuu ganjaab guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo gurudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasasiidkii rabbiga gelangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada yaandhari kujiir iyo boran gobac ku laysiiya yidhaad allamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geedkalale kaadhi yabigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdaba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lebershe geengeelle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allo guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goobta laga leexday jisi wayaxaysee ku dila garanta mooryaana yay goola jirta dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyin god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomayn iyo geli ka laalaato aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso tobanka bisha labaad ee februari sanada labaatan labaatan qodobada barnaamijka caawan kusoo qaadan doona haddii allah awoodda laga hela waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaafid dhuusan marib ayuu maanta kulan kula qaatay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug waxyaabaha kulankaas diiradda lagu saaray ayaan wararka ugu dambeeya idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka waxaan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo khudbad dhinacyo badan taaminaysa oo qayb ay ka tahay amniga waddanka iyo guulaha ay gaartay dowladda federaalk soomaaliya mudada xilkuu hayay ayuu maanta ku jeestay shirka madaxda midooda afrika ee maanta ka qabsoomay magaalada adsababa ee caasimadda waddanka etoobiya warar arrintaas ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xaasan maxamed laftageran ayaa maanta magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed uga dhawaaqay gudda soo xuli doona xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal caqabadaha guddigaasi horyaala iyo cumda ay ka kooban yihiin warar arrintaas ku saabsan ayaad goor umaalan doontaan waxyaabaha kale barnaamij shacaan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga hel waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan wuxuu beeniyey inuu ku sugan yahay magaalada madheyra ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya waraysi aan la yeelan ayaan idiin soo gudbi doonaa goorrow qodobadaas iyo soo korinta barnaamijka ku jirad maala doontaan xubintaas ka xisaab badanta ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhagaysan doontaan heystaan
وخياما مساقير كرنبا تكرسي ما إحبا ما كنش على صبالك كعروس صحيبا
tabintii diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay mahadnuur axmed ayaa barnaamijka ay farsameynaya waa mar kale iyo xulasha waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad i doorataan haddaan magaaladan naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli dib la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baa wax ku raaxaysanayna laakiin isma keeni karti adoo dagaal ku jira inay jinisku ummadda ka xiran yihiin muddigay asaytaa isbu muddigay asaytaa isbu muddigay asaytaa isbana oga muddigay asaytaa isbana ogay qadarinay walaalayaal miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri
kulan wanaagsan ayaan idin leena saaxiib lagu soo dhaway barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada madheer ee gobolka qoyi bari ee waddanka kenya oo mas-uuliyiinta ee deegaankaasi ay cabasho ballan ay ka muujinayeen ciidamada u wata wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo gudaha deegaankaasi ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada madheera xildhibaanada senatarada laga soo doortay magaaladaasi oo shirki aad ku qabtay magaalada nairobi caasimada waddanka kenya ayaa ka hadlay xiisada ka taagan magaalada nairobi caasimada waddanka kenya oo wareen mas-uuliintan ayaa u baaqay dowladda kenya in wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan iyo ciidamadiisa ay ka saarto hoteello ay sheegeen inay ka degan yihiin magaalada mandheere oo ka tirsan gobolka qoyi bari ee waddanka kenya sidoo kale senatarada iyo xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda ayaa ku eedeeyay wasiirka wasaaradda amniga jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland inay qal in qalqali amni ay in qalqalgeli amni ay ka wadaan magaalada islamarkaasna ay soo galaan hub iyo ciidan sida hadalka u dhigeen dhankiisa guddoomiyaha ismaamulka madheere cali rooba waxauu sheegay in mas-uuliyiinta iyo ciidamada jubbaland ay degmadiisa soo galaan markii dowladda soomaaliya ay la wareegtay degmooyinka doolow badaxaw iyo dhammaan gobolka guda ee maamulka jubbaland arinta ka jirta mandhera county qaas ahaan mandhera east gobolka mandhera east oo cabdirashiid janan ninka la yihahda oo kasoo baxsaday xabsiga muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada iyada inaan cambaarayno inaan ka hor imaano inaan diyaar u nahnay inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada mandheera ama meel ka mid eh countiga mandheera haddaanaanay madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynahaba waxaan u sheegaynaa cabdirashiid janan iyo inta taageertanbo inay countiga mandheera iskaga baxaan oo aadaan meel alla meesha laga soo dhaweynaa ma ahan sharci ma ahan dad hubaysan inay wadan wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahaa inay la soo galaan aynay wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka ka tagaan oo dhib soo sameeyaan haddina kusoo laabtaan dadweynaha meel ay ka godanta ma lahan haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoryahooda ay ku wareejiyaan booliska kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dawladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay issoo dhiibi oo digaalka iskiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dasteed badan waxaan kusoo dhaweynahay sanataga mandheera insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم شو شيوالك كل من يرى أطباء كتاغن دكنا حكيم الدين عسي سوماليا أرن كدا عيسو دولة دي فدرالك سوماليا يو يبدي جبران أيان سامين هكذا مركا وحانو مغلا ومارت المندر أركايان دك وزيرينا يوم نحوينا كحقينا أي دقن وطين مندر كويالو عيدن كي بولحا ودقنا أو جبران waxaa lagu sheegaya waxay joogaan burburu xuduudkii kenya bay ku dhex jiraan marka arrin halisa waaye mandera dib bay ku sugan yihiin laga yaabo in maaragtay ciidankaasi kan bulxaa jooga kana mandera fadhiyo in ay isku dhacaan marka nimadii mandera ayaa dib ku taagan ma ogolin dhulkaagana maaragtay laga dhigo meel maaragtay soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya iyo nimankanaa joogaan oo cabdirashiid janaan kana wasiirka leeyahay mandera mandera joogo inuu ka baxo magaalada inuu ka baxo dadkii taageerayna hadda ay tahay dowladayna inay ka baxiyaan meel ay geli karaan ha geeyaan laakiin laga saaro manera ma ogolin marna dhulkan in laga digo meel maaragtay dagaal ka dhacayo oo maaragtay anaka anaka dadin loo geeyay madaxweynaha arrinna waxaan caleenahay madaxdiina anaka waan taariikhsanahay marna dadkani waa inaan ka qaadina aanbaan waxaan laga saaro waxaan leeyahay marka dawladdaayna kenyana inay taageersan tahay aan sheegaya waxaan ka codsanaynaa sharciga adduunka ma ogolo dadku wanaagsan inay kusoo dhulkaas soo galaan oo ku joogaan hadday soo galaan in maaragtay laga qaado hubka laga qaado laajiin noqdaan haddii asirna sii rabana asirna wax lasoo qaado hala sii neeloo haladiyo laakiin meelahaasay dhulka laga fayo maan ogolin waxaan leenahay ma inay ka baxaan degdeg meelaha ma ka baxaan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنيقو عجبنا علي إبراهيم روبا جونا مدارة سيدة ولاياشة الشيغين ما أنتو حان كلني نيروبي مسؤولين تلك مدارة وحكم أخنامي مالهن أرنتو هو إنو ما أنتو سوي ما نوحي هين أرنتا دي كسعوتو بودر كيني أرنتا سؤال إن مردو دولة فدرالة سوماليا ay u soo dirtay askar federaal ah inay gedo region qaybo ka mid ah ay mas-uuliyadda dhinaca security-ga iyo administrationka ay la wareegaan taasoo ka imaaday dhibaatooyinka ka taagan dowlad goboleedka kismaayo iyo dowladda federaalka annagoo mas-uuliyiinta reer mandera ah tani xilligii madaxweynihii hore allah unaxariistay siyaad bare uu haystay waddanka soomaaliya mas-uuliyiinta mandheera iyo shicibkaba maadaama jiiraan lanahay ummadda soomaaliyeed oo walaalaan nahay meeshaan isla degannahay faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin haddaan nahay jiiraantinimadan baan dooreynay dadaan gacan siinay dhinaca walbaba ma aysan jirin waxaana ku dadaalnay inaan ka noqono arrintaa neutral dadaan moogta ku xidhaysaneen hal hal dhinac marka arrintan waxay keentay in dadkii mar hore administrationka u hayay jubbaland dhinaca doolo iyo beled xaababa ay kasoo laga soo bixiyey oo hadda dadka ay soo galeen magaalada mandheera oo qeyb ka mid ah magaalada mandheera ay degan yihiin arrintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe soomaaliya iyo dowladda dhexe kenya annagoon rabin arrintaa inaan faragelinoon ka hadlin laakiin waxaa muhiim ah oona annagana saaran mas-uuliyiin aan ka nahay shicibka reer mandheera iyo amniga ummadda reer mandheera iyo ummadda kale walaayaasheena oo jiraan aan la nahay oon la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagula noolaadaan maadaama aan jiraan nahay arrintaa hadda waxay keentay iskahorimaasho aada u adag oo ka socota dhinaca ciidan uu wato ninka wasiirka cabdirashiid uu wato iyo ciidamada federaalka soomaaliya oo hadda beledxaab la wareegay iyo doola la wareegay waxaana rabnaa inaan dowladda dhexe kenya aan ka codsano inay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dowladaha adduunka o dhan ay ku dhaqdaan dadka hadday hub la soo galeen in hubka laga dhigo haddii la caawin rabana lagu caawiyo jid kaleo dowladda isku caawin karto dadkaas oo hadday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo oo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubka usii jeediyaan beled xaawo kuwii beled xaawo joogana ay usoo jeediyaan hubka mandheera taasoo dhib u keeni doonto shicibkan aniga mas-uul ka nahay hadday gaarto amniga ummadda reer mandheera khaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkiiba boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaana rabaa in sida ugu degdega badan cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan shicibka mandeerana waxaad ogaataan mas-uuliyiinta oo dhan boqolkiiba boqol way taageersan yihiin arrinta amniga ummadaanada wax walbo amniga wax u dhimayna boqolkiiba boqol waxaan kasoo horjeednaa waxaana rabnaa dowladeeni kenya iyo iyo iyo dowladda federaalka soomaaliya inay sida ugu degdegi badan wixii u dhexeeyo moogtahay dhaqan wadaaga ay hagaajistaan laakiin annaga waxaa noo filan laba ummad oo jiraan ah oo colod annaga shicib ahaan belaxaabana ka imaanin mandheerana ka imaanin in lagu soo xawilo ummaddan ay meeshan moogtahay xasilooni dhibaato weyn ay kala soo gudboonaato meesha arrintaa waxaan rabnaa inaan ka codsanno sida ugu degdega badan dowladda kenyana inay dadka meesha ka saaraan ciidanka meesha soo fariistana ka iska horimaasho ayaga iyo shicibka intaana imaanin ka hore waxaan rabnaa inay sida ugu degdega badan meesha ka guuraan because uma dulqaadan karno mana qaadanayno waa arrin aada u adag oona dulqaadan karin hal naf oo dhib uu kasoo gaaro arrinaan aan meesha ka imaad annaga aan ogeyn wasalaamu calaykum waraxmatullahi kulan intaa ka bixin hal su-aal ayaan wataa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد وآدم عبد يوسف وعجبان وقت قلبين خمندرة أرنتا ولالين هذا يقوى هبلين أمبان أنا كان سيئة خيرية أو أمبان سيئة تاسو أه مندرة وحلوغي يقانا مال نبقليو آد بالعرم ويقليو كجرتك soomaaliya markay soo burburtay bay dadka ku fakadeen intaa idhaamaada ka horay mandheera ladiji mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada marka col colkayada ahayn oo meel kale ka socdo in lasoo qaado magaalada mandheera la keeno meesha col uu ka dhaco mana doonayno mana ogolin waana ka hor imadsanahay colkaasna kolley hadda kuwa wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay georgia meesha hataa cololka aad ka haysan georgia khaas ahaan magaalada mandera dad hubka la soo galeen oo hadda argagaxis magaalada ay ka rideen magaalada hadda argagaxis baa ka socda oo dadkii makraba deeli gaar hataa canug jiran akhtar lama geysan karo dadka waa inay immediately ay ka baxaan haddii nabadgelye rabaan siday walaaleyahay sheegeen haddaa sida governor uu sheegay hubkooda iska dhiibaan isdhiibaan sidii dad oo col ka soo cararay isu dhiibi jireen oo isu dhiibaan haddaa saa yeelaynin waa in with immediate event yani haddadan aan taagannahay ka baxaan magaaladaas mandheera meesha kale ay u malaynayan inay nabadgelyo ku helayan ama dantooda ay ku fulan karaan hasii aadaan marka anagoo hadalka ku dheeraanaynin waxaan leenahay dawladda kenya kolley sida saansaanka ka muuqdo in gacan ay siin haysiin olol dadka kamid ah taasna shicibka mandera dhib weyn ba u keenayan shicibka mandera already dhib ku filan al-shabaab iyo dhibaato kale ku filan badan meelaha soo already macluumiid kasoo carreen dhibka ayagu iska badan yahay dhibkana cusub oo alla ma doonin mana doonino degdeg ugu baxaan magaaladaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم أنا عيد محمد البشير جوان waxaan u maraynayaa hadallo badan kuma daraya arrimaha ugu muhiimsan maxaa waaye waxaan rabnaa dawladda kenya iyo dadka sakuurida qaabsan inaan sheegno annaga haddaan madaxda nahay ma ogolaanayno dad hubeysan oo wadanka ka imaaday inay dhulkayni iyo countiga inay isku cambareeyaan oo xog meesha iskugu keenaan isku hanjabo oo qaal meesha dhan annaga waxaan ognahay kenya ciidamada waxaa jiraan soomaaliya waa loo keenay annaga kenya aan hormaan ogolaanay ciidamo ka yimaaday soomaaliya inay dhex jogaan ma ogolaanayn cusubdaasna cusub oo oo quslaysan sharcina maha so annaga waxaan leenahay dadkaas meesha day joogaan si degdeg ah ka bixin dhulkoodana ku noqdeen annaga inaan dadka kala qaadno maahan t f g iyo iyo federal government haddii ay jabsan yihiin ayaga u taalla marka annaga haddana reer mandera dawladda kenya waxaan kuleenahay arrintan shaqo weyn halaga qabta si degdegna dadka meesha joogo ha lagu bixiyo haddaad ku bixin waysaan dee shicibka annaga ma celin karno banaanbax baa samayn doona ayagaa dadka qoqolan doona ayagaa bixin doona taasna ay gaartay marna so waxaan leenahay si degdega dawladda shaqada ha qabata dadkaas kuwaysan oo meesha joogo meesha halaga saaro al-shabaab baan haysta annaga haddana ma ogolaanay dad kaloo kuma fadhiisa inay soo galaan yaamacayin marka intaas aan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaan beri ma ogolaan waa inaga baxaan qaar ka mooda sanatarada iyo xildhibaanada iyo sidoo kale maamulka magaalada mandheere ee gobolka ugu yibray waddanka kenya ayay kaas ahaayeen cawsho ballaaran ka muujinaya ciidamo iyo wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo hoteele ka degan magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya oo hoteele ka degan magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari waddanka kenya isla markaasna ku eedeeyay in fal amni la duuko halkaasi ay ka abuurayaan
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
والله ينادوا وهم قشير
dadyo qubayuu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu nagaxa rumay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu nagaxa rimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo qadka telefoonka caawa redio cada ugu warramay waxa uu beeniyey in hotel ku yaala ee mandheere uu ku sugan yahay islamarkaasna uu hadda uu jooga magaalada beldxaw ee gobolka goodi maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan sidoo kale waxa uu sheegay inaysan wax dhibaataha ku jirin inuu togo dalka siduu hadalka u dhigay sidoo kale halkaasi intaas ugu daray in maamulka jubbaland uu diyaar u yahay in xasilooni kala dambeynta uu ku soo celiyay degmooyin ka tirsan gobolka oo dhowaan ciidamo fara badan dowladda federaalka soomaaliya geysay waa mahadsantaha adeerow nalbadaxa waan joogaa ciidamada soomaaliyeedna oo hadda duulaan usoo qaadeen madaxda dalka duulaanka kusoo qaaday buulaxa oo dowladda ma ayna soo qaadin ciidamadu ciidamadu waxay kala yihiin laba ciidan ama saddex ciidan ba aan dhaho ciidan dhalinyaro soomaaliyeed ah oo dowladda turkiga tababartay oo cadowgoodii shabaabka ahaa inay dalka ka xoreeyaan umadoodu ahaa dalkana ay difaacaan shacabkooda la dhibaateynayana ay amnigiisa ka qayb qaataan kuwana waxay ahayn ciidamada dhalinyaro lagu tababaray gobolka garood gaar ahaan degmada baardheere iyo degmada garbaharey oo dhalinyaro ah weliba markaan arkay daadooda aada u yaryihiin oo hataa qaar ayna xaq u lahayn in askarba laga dhigo ayakana midbay tababar oo weeraan laba sano ka hor ah sanad iyo bar ah ay garbahaasadaasna lagu tababar iska joogeen hubla-aan ahayeen ayakawaa diyaarado lagu soo qaaday kuwii kale oo dalkuu tababarayna xamar baa lagu soo qaaday ayadoo ogtahay xamar amni la-aanta ka jirta iyo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku haysato iyo soddon kilomitr oo afgooye iyo udhexayso muqdisho oo jidkii wadisi laayahay ayaa waxaa loo soo qaaday degmooyin labada kun iyo kun iyo tobanka bishii saddexaad shanteedi baa badaxa u qabanay shabaab ka qabanay doolowna koonfurta soomaaliya o dhan markii la qabsaday baa laba qaban cadow ma qabsanin luuqda sidoo kale todobada bishii waxaan qabanay laba kun kun iyo tobanka bishii saddexaad toddobadeedii markaan madaxa shan ka qabanay degmooyinkaasoo nabad ah oo ah koonfurta soomaaliya degmooyinka ugu xasiloon oo ugu nabadgelyo badan baa dhalinyaradaas lagu soo daadgureeyey kadibna ciidamadii gobolka joogay oo degmooyinkan ayaga a joogay baa naftooda qaybo kala duwan kala noqday oo qayb ka mid ah ciidankaas ay ku biirtay shacabka soomaaliyeed oo nabadgelyada haysay muddada dheer oo labada kun iyo kun iyo tobankii cadowga ugu dambeysay oo xasiloonida ugu wanaagsan haysayna xasiloonidii baa laga qaaday arrintaasna waxay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo saraakiin ka tirsan ay sameeyeen ma ahane waxa weeyaan barnaamij madaxda dalka u sareysay ay go-aansato ka shaqeynayso oo dabcan siyaasadaysan masan sacaadatu wasiir dhowaan daraad duleedka degmada baled xaawo ciidamada aad u hogaamisid baa yimaadeen iska caabin waxay kula kulmeen kuwii haramcad ee baled xaawo joogay intii dhig uu daadan lahaa sacaadatu wasiir sooma habooneen inaad saraakiisha wadahada la geshid oo nabadda arrinta lagu dhameeyo
adeer waa mahadsan tahay horta ciidan oo haramacad iyo ciidan kale oo kaaya ah oo jubbaland isku hor yihiinna ma jirin saddex wiil oo ka tirsan ciidanka mabda aan hadda diidan inuu arrintan arrin khaldan u tahay u arko inay tahay u arko saddex wiil oo kamid ah iyo niman dabcan inay hubka si sharci darraa oga qaataan baa isku xabideeyay magaalada dhexdeeda taasaa waxay keentay dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba ah shacab dhibaatoodo asagana dhaawacmo magaaladii oo qaxdo laakiin ciidamadan kale oo hadda aniga iyo mas-uuliyiinta kale oo dowladda jubbaland ka amar qaadanayo ama ay u arka arrintan arrin qaldan inay tahay maba dagaalba maysan gelin hadday dagaal galaanna xaaladda saas ma ahateen iska caabin iyo waxaas ma ahateen baraha bulshada aada dabcan nin wariyaha tahay waa la socotaa awoodda iyo cududa ciidan oo gacanta igu jirto aniga iyo mas-uuliyiinta kale ula joogto waad aragtaayo dabcan way kuu muuqataa niman marka barnaamijka iska caabinaya iguna waa ma imaateen dabcan cabdullahi yusuf allah u naxariistee mar ay shabaab labada kun iyo toban sagaalkii ay aada u dhibahayeen magaalada muqdisho dagaaladii ay ka socdeen oo isticmaali jiray erey ahaa ee shacabkii aanu ku dhex dirinayno ballaan loo bixiyay midkaana la waqti ha diideen marka haddii xaalad dagaal xaaladu ay tahay oo saacaddaas iyada aan go-aansana inaan dagaal galno ama ciidamadan aan gelino hadalka saaka hadda socdo ma usa socdo mid ka duwan mid ka duwan baa guri lahaa laakiin waxaan ahay dad mas-uuliyiin oo u naxaya shacabkooda ka aan u ribanqaxaya dhibaato waxa ay madaxda qaranka ka shaqaynayso xumaanta ah arkahayo haddana damca- damacsan inay si wanaaga oon wax ku xaliyaan laakiin haddii laga fursan waayo inay xabur dhacdo ama rabbi uu qadaro way iska imaan doontaa sida hadda ay horeyba ugu talagaleen madaxweynaha iyo dalka iyo xaqiiqiyan kuma eeganaya arrintaa ra-iisul wasaaraha dalka ee siyaasada ka socota gobolka gado iyo jubbaland intaba banaanku ka yahay dib soomaaliyeed in la daadiyo inuu ku faraxsan yahay ma qabo laakiin barnaamijka ku saabsan hawshan waxaa ii muuqanaysa taliska nawsugidda gaar ahaan hay-adda nawsugidda ninka xukuufo ayaatiina cabdi- maxaa ninka la yidhaahda kulane ama cabdullaahi kulane madaxweynaha dalka dabcan iyo tim kale oo la taliyaal ah oo hoteelo degan oo biyaas baraha dhibaatadan gobolka usoo hawshay waana xallin doonaa insha raxmaan haddii alla idin sacaadad wasiir waraysigaagan aad baad u mahadsan tahay n dhinaca kale waxaa jirtay dowladda kenya waxaa lagu eedeynaya inay mangeliyo ku siisay n ba- n mandheere aad joogtid hotel halkaas aad degan tahay warkaasi ma jira
arrintaas waxaan ka liidaaleen waay hadda dabcan telefoon baan kuwada hadlaynaa waxayna maqal yahay muuqaalkaas ficneed si aad u aragtid meesha aan joogo meesha aan taaganayo waxa aanshaan ka hadlayo anigu kenyo farisaanaay madheera ay balad xaawo labadeeda gurida isa saaran xad xataa u dhexeeyo oo muuqdo ma lahan dabcan laakiin meesha anigu aan joogo kaala hadlayo waa magaalada balad xaawo waxaan la joogaa ciidamo annaka naga amar qaadanayo ciidamo soomaaliyeed ah waxaa laga shaqeynaya xumaan inay tahay u arko u arko ciidamadan soomaaliyeed in la jaha wareeriyey oo cadowgooda laga soo jeediyey ayaan dhex joognaa waxaana joogaa degmada balxaawo waan gartay n arrinkan waraysigaaga waa sii dheeraysanayaa waktigan maadaama janis fiican aad ii heshay n waxaa jirta sacaad wasiir hay-adda u dhowda xuquuqda aadanaha amnesty international dowladda kenya warqad bay u gudbisay leedahay wasiir janan ha la soo qabto hadalka n hay-adaas iyadan maxaa ka leedahay
amnesty anigu dambiile ma ihi arrinta amnestyna ma qabo hay-adda hay-ad international waayo luuqadaas waxaa qoray niman sila soomaaliya ka amar qaato ama tinka hadda dhibaatada wada qaybka ah oo dhalinyaro soomaaliyeed ah oo hay-adda u shaqeeyo oo weliba deegaan ahaan iyo gobol ahaan iyo dad ahaan gobolka kale kasoo jeedo oo shaksiyaad ah oo muqdisho joogo oo xalano joogo oo hay-adda magaceeda ku shaqaysanayo oo warkaan sidaan u dhiglayni aniga ma noqonin dambiile shalayna ma ahayn haddana ma ihi siyaasad baa lagu haystay shan bilood baa goydo si sharca muqdisho ku yaalla filooyin maalinba guri la egeynayay haddii aan dambiilaha ahay markaas aan maxkamad la egeyn lahaay oo loo yardhiyo ogolan lahaay oo sharci laisoo bandhigi lahaa sharciga banaankiisa shan bilood lagu hayay marka waxaa dambiilaha ciddii lagu haysatay waxaa kaloo dambiilaha cidda shacabka soomaaliyeed ee nabadda amniga ka qaadayso oo dhibaatada ku samaynayso amnesty marka haddii waxa ay ka hadlayso xaqiiqo ay tahay in dhibaatada soomaaliya cadowga dalka uu lahaa dadka intay kasoo jeediyeen qoryihii kusoo jeediyeen shacabkii degmooyinka nabadda cararahayo dhiigga daadinayo shalay ay ku dhimatay hadda inay ku dhintaan diyaar u ah amnesty qoladaas raba inay eedeyso laakiin aniga labada kun iyo aniga bisha sideedaad oo sanadka hore oo laga dhamaaday labaatan iyo labadii doorashada ka dhacday kismaayo siyaasad ku salaysan wixii ka horeeyey madaxda qarankana dambiile kama ahayn mana ihaysanin saaxiib baan ahayn shirarka amnigan ka wada qaybgalaynay bishi lixaa labaatan iyo toddobadeedii ilaa iyo bishi toddobaad sideedeedii waxaan joogay muqdisho madaxweynaha dalka laba jeer aan taragnay xafiid nansugudda waaba dhex deganaa oo guryo ka tirsa guryo ku dhex yaala nansugudaan deganaa siyaasad aniga dambiile kuma noqonin siyaasada waa lagu kala aragtidwanaan karaa qofka isku daya siyaasada oo aniga dambiile iga dhigana ma ku noqonayo dambiilo marka taas intaasaan kaa leeyahay aad baan umahadsan tahay waan gartay su-aashiida u dambaysa waan kuusoo koobaya sacaadda wasiire waxaa jirtay in dowladda soomaaliya ay kugu eedeysay inaad ka baxsatay xabsiga ku jirtay dowladduna ay leedahay qof walba oo arka een wasiir janan waa inay soo qabtaan xabsiga iyo qaabka aad uga soo baxsatay iyo haddiiba lasoo fasaxa iyadana aad baa umahadsan tahay walaal qofka aniga qabanaya waa ikana dalka soomaaliya aan joogaa dolaxa waan joogaa degmo kasta oo jubbaland baan tegi doonaa haddii ala idmo qofkii markaa aniga qabanayo oo dambiilahan u ahay markuu ii yimaado ay bartaan su-aashu ila ka hadli doona haddii alla idmo hadda ee kalaam faaruq ah ma arka arrintaas waayahay ugu dambeyntii kismaayo waa tegaysaa soomaha iyo deegaanada jubbaland haddii rabbi idmo haa wasiirka wasaaradda amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jiran ayuu kaas ahaa oo kasoo horjeesta inuu hotel mandheere ku yaala uu degan yahay kulanaasan ilana saaxiibiyaa magaalada asabab ee caasimada wadanka etoobiya ayaa markaan aadaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey meerta soddon iyo saddexaad ee shirmaxeedka midooda afrika wuxuuna soo bandhigay guulaha uu gaaray dalkeena iyo fursadaha u baahan in si waajira lagu faiisto qaarad ahaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu xusay in daalaha dowladda federaalk soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxaha kasoo horjeeda dowladda arrintaas oo horseeday xasiloolin dalka iyo soocista maqaamka aan ku lahayn qaaradda afrika soomaaliya waxay noqon kartaa xarun dhaqaale xoogan oo door muhiima ka qaadanaysa horumarka qaaradda marka la fiiriyo kheyraadkeena goobta istraatiijiga ah ay ku taalo iyo dadka halabuurka leh ee ganacsiga soomaaliya ay leedahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxa uu sheegay in soomaaliya koox ay kasoo horjeedo uga adkaan karto in laga qaado cunuqweytinta hubka ee saaran si ciidankan ay u helaan hub casri ah oo ay kula dagaalamaan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna lagu saafjari karo cunuqabatiinta hubka ee qaramada midooda soomaaliya waxay xadidaysaa awoodda aan ku lahayn hubka laga maarmaana u ah in laga adkaado argixisada kuwaas oo qaraxyo guryaha laga sameeya la beegsada muwaadiniinteena aan waxba galabsan iyo ganacsada gaarka loo leeyahay ee waddanka ku yaala sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waxauu yidhi soomaaliya waxaa ka go-an inay si buuxda mas-uuliyadda amnigeeda ugala wareegtay ciidamada midowda africa amisom taasina waxay u baahan tahay ciidan qaran si wanaagsanna u qalabaysan oo dagaalamayaasha al-shabaab u barbardhigi kara ugu dambeyntii maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu dul istaagay muhiimadda midnimada iyo wajirka dalalka afrika ay u leedahay xoojinta higsiga shucuubta qaaradda u aaman horumarka koobca dhaqaalaha iyo noloshaha iyo nolol wanaagsan oo ay wada mudan yihiin xulasha waraasada dhegeysanaysaan deegaanada koonfur galbeed si gaara magaalada baydhabo ayaa markaa naadaya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan waxaa maanta uu magacaabay gudda soo xuli doona xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed xubnaha guddan oo ka kooban toban xubnood ayaa waxay kala yihiin gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xog haye iyo sideed xubnood oo ka mida guddiga soo xulaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug liskan iyo saxiixa madaxweyneha waxaa warbaahinta la wadaaga asmaha waxta warfinta maamulka koonfur galbeed ee madaxtooyada koonfur galbeed maanta ay taariikhdu tahay tobanka fe tobanka februari labada kun iyo labaatanka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya ayaa magacaabay guddi doorasho ee madax banaan ee soo xidhista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleed koonfur galbeed warqad sumadeedu ay tahay eber eber sagaashan iyo lix ujeedo magacaabid guddi farsamo madax banaan ee soo xilista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad ee magacaabida guddiga madax banaan markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo in guddi in la helo guddi farsamo madax banaan oo maareysa xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya u magacaabay guddi farsamo soo xulista doorashada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubnahaasoo kale ah maxamed kerow maxamed gudoomiye nuurdiin ibraahim aadan gudoomiye ku-xigeen aadan maxamed cali xoghayn mawliid xasan axmed xubin jeylaani maxamed coof xubin faaduma maxamed axmed xubin aamino cumar maxamed xubin cumar cali isaaq xubin faarax sheekh maxamed xubin caasho ibraahim cali xubin xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftigaren uuna saxiixay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan iska soo gaarin waxaad markaan kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaab badnaed ee kalamaan waryaada kalamaan waxaa la yidhi koox magaceed iyo kalamaan kelmad weeye kasbadii bulsho weynta iyo kolba xaaladda taagan lagu soo wada koobo kaftan loogu macneeyo kooxduna waa kalamaan oo baarlamaan kale weeyoon kursi qaybsigii beeshiyo lagu dooran kalsooni laguna dhaarin kitaab warnamiyo anina may basiin lahaa ammaan howal taraase madaxweyne ismaaciil umar geelle iyo anti baalan weelika buuba fadi kalamaanoo maalin kasta la dhegaysta ninka noo sharaxaya iyo dawladdan aan idhaa maalinkii la doorta la joogno ninka waxqabadkeeda telefishinka la soo fadhiista asagoo ka sheekaynaya waxba isma doorshaan waradeer dhegaysta sanad guuradii kulmiye iyo tii nabad iyo nolol waaba iskaleene aryaadhaha kalamaan dadka sheeg sheegaya xabad kama ogee axmed jaynax wuxuu yidhi gadoonkan aad u aqaan miyuu yidhi kii helikobtar baalasha aan wareegdaaya hadda ka hor nigerian kooba ka soo qaadna miyuu yidhi nigeria maxamed siyaada ku dhintay allah u naxariiste ma shabaab iyo boko xaraam aa isku biiray nigeria maxaad ka rabtiin arwaa waalantihiina warkaan hayga dhex gelinay axmed jaynax wuxuu yidhi ho kaftaankeey kaala ammaan dhaahan waa kaydsaahaahe kohsama kaftankey kaala ammaan dhaahan waa kaydsaahaahe kohsama haye iyo hadda kohsamaayo waxa uu leeyahay dhibsamaayo mawdhaho etoobiya miyuu joogaa warwar ma haysiine social mediyaha nabadii nolol waa looga adkaaday leegalankagrooyey masheerka puntland miyaa ciidamadii social media ka difaaci lahaayoo deri ku baaqay soo fasaxday ma janana life soo galay war ninka asagu labadaba iskugu filanay cabdiraxmaan cabdishakuur miyaadan arag war adeero xaalkiinu ma isku dhuuqba war waad waalateene shalay waxaa post like comment loof iyo sharba isku helay kulmiya aheed oo facebook qabsatay oo maba ogeyno kulmiyana maxooga wadaniyiintay samaysatay mar haddii nabadii nool cabdinuur maxamed axmed ka maqan yahay social media waa looga adag yahay war calijaab ku jira muxuu ugu sii simi waayey yaa kooshinaa damca inuu nabad iyo nolol ku difaaco facebooka waase looga taagroonaaba waxaa carabo hore u tiri laa ta'aamin xataa akhuuka war nimayow anigu waa yaabaye furunta dagaal goormay facebooka ka furanta war adeer anigu waan la yaabanahaye somalilan aqoonsi miyay ka weyday facebookana sheegaysaan war waxaa la yidhi ku danaysasho gaara haddii aad ka filaysay kulmiya waa kulmiyoo kala sooc ma yaqaana bulshaduu kulmiya ma hadda dhowaatay adiga war shacbigan khasaare intaa lagu qamaaraayo ayaan qayladhaantiisa leeyaa wax naga qaata qayladhaan waa wereey qayladhaan waa wereey nabad iyo nolol miyaad nacdeen qallaydhaan waa wereey qayladhaan waa wereey war adigu madeeyow ma waalan tahay nabad iyo nolol iyo waa waray ba'ayey maxaa isku keenay war adeer miyaad idinka badiyey aroy qayladhaantaa iska dhaafa waa kulansantiina kor booday koofacad ilaahay ma idinka dhige war ma dablayshin bir cusubaa maya waa googaacananayse waxaa la yidhi afartaa tix suugaana iyo maanta quruxdeed dheh gabayada jacaylkaa inaan dib ugu soo laabto oon qayb ka tiriyaahe waa lagama maarmaane dowladdii buntland baan rabaa inaan salaamaaye liinan iyo haddii markis iyo ruush lala yaabay abiy yaafa weergaa haddana nooga sii darane bal ogaada dunidii horay soo celceliyeene intaasaan kusoo koobaya ayaanan sii badin war weligabu walagaal sheegase sheeg ka soo bahaydilehat unankanagana weligay gabay ka bilaabahaya afartaas tix suugaana iyo maase quruxdeerdhab ma arkin kan ka hor qabyo hore u dhammaystiraye soomaalidu qabiyo kiibir marna qaadan mayse ugow aro war runtiisu sirkaalkii gedi ka hadalaayin mayba erey kasaasana nairobi akagadeeen ciidankay waa
intahaanta qabada ah qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay miyaa laga wadaa kay qaloola tahayoo wayno qori afkii yaa ilmaanti abdilow warwar ma haysaane madaxweynihii somalilan muuse biixi xildhiid haddaw xildhiigay xilka xaw u qabtay war ma iscasile ma iscasile war muqdisho muu yimid handaraabka miyou fura u helay mixira isfeereen arooda aan wada hadalna maas yidhinne warwarlaweyney madaxweynaha muuse biixi ciyaarta ka daaya warwarka hanaga waaninee madaxweynaha waxaa lagu soo dhoweeyey adis ababa roog guduudanna waa loo dhiga gaari calanka somalilan ka lushana waa lagu qaada markaa somalilan in midowga afrika aqoonsanayaabaan u malaynaya war qawdhanow madaxweynaha ardisababa lagu soo dhoweeye waa farmaajo adiga say wax kaa yihiin war hataname bahi yaabnay una war anigu dhexdhexaad baan ahay waxaan sheegayaa in labada madaxweyne ay laba wasiir soo dhoweeyeen aryaada waxaad maqli jira nin meelu uu caddaha meelu ka madow war horta somalilan marka maqashaan maxaa la qarraaclaysaan wareeraa war ma haysaane ra-iisul wasaare abiy axmed madaxdii midowda afrika oo isugu tagta adis ababa mid kasta asaa gaarihu gacantiisa kuwooda airboorka uga soo qaaday hoteelkana ku geynayey laakiin madaxweyne farmaajo asagu sooma qaadina maxaa dhacay meeshii socodkaada ku bato suuraddaada ku dhuntaa la yidhi war adeero madaxweyne muuse biixi ma abiy axmed baa baabuurka ku soo qaaday war madaxda soomaalida midna abiy axmed ma soo dhoweynin bahdilkaana iyagaa iskugu wacanoo laba meesha ku tegey lax walbaana shilalka isdhigtaabaa lagu qalaabaa la yidhi aan isweheshano walaalayaa aan wada jirno walaal maqalayaan miyaysan maqal war ictiraaf miya la siinayaan warna miyaw ilmeedeer uurkoon hayna arantio matoosaso leeri walaala isnacab waa xabaala badiyaan waana xoolo yaraadaan baa la yidhi war maanta ingiriisaan ku gabyahay aga dhegaysta ambassador yamamoto of united states partialista miya i know i see well his affairs hayehe haye abwaankii kurburooga war waxaa la yidhi haddii aad tahay mucaarad waxaa ku hor yaal shuruudo la buuxinayee dhegayso facebook brofaylka saaro rejiimkaa kenya haysta imaaraadkana warkooda ka baar caawo dhan suuqa twitter haddaad ka weyso websaytyada carabta raadso haddaadan turjumi aqoonin sidiisa ku koobiyeyso ku baastigaree boggaaga guruubyana sheer ku sii dheh layfkana weligaa ka qayli haddii aad tahay muxaafid waxaa ku hor yaal shuruudo la buuxinayee dhegaysta dee taasi waa dawladda un ammaan adiin bakaawis may weelaydheh iyo katabtii war cvga hankolo waxaa iiga soo baxay inaan mucaaradkaa sheegaya ka mid tahay aniga kanoo kale inaan wataa baarihii bariiska ka baxaayo jahul intan geestaa ul mariida ku garaaca wargooyow nala tag adigna farmaajo ii geeya taagan tahay arnaga tagooyoobow adiguna aryaa farmaajo ii geeya aad weli taagan tahay cabdullow guurguurka iska daa soodiga hore noo yidhi guri dhagaxa wuu dumin karaa gabayga gooyooga warwar ma haysiine xildhibaanadii laga soo doortay madheera ee dalka kenya waxay dhaheen wasiir janan si deg dega madheera ha ugu baxan fidnada iyo hubka uu ka abuurayna madheera ma ogolin dowladda kenya waxaan ka rabnaa balaayada inoo qaranaysa inay naga bixiso war adeer annaga ma ingiliis janan siin lahayne muxuu jumhuuriyadda somalilan usoo geli waayey war wasiir janan wuxuu yidhi ra-iisul wasaare khayre dembiga layga galay waxba kuma lahanuu yidhi saddex ninaa ii heshiidou yidhi madaxweyne farmaajo taliya fahad yaasiin iyo taliya kulane saadaqna waa la ogaayuu yidhi war wax saadaq wuu og yahay miyuusan khayre ogeen warwarkaan ay dhex gelinina janan waxuu kaloo yidhi sakiya waa habaryartay meel laigu xiray iyo meel laigu daayana midna waxba kama oga kuna dheeraa maayo gabadhaas waxa loo sheegay sheegtay war hadduu gabadha ka dhowrsaday waa nin weyn oo dhaqankii dhowraya janane waxaan la yaabanahay fahad iyo farmaajo horaan u naqiinayo kulanana aguu ka yimi hayaay war waa ciyaaryahan weyn oo qarsoon kalemaanay maanta afkiinan ku hadlayaa codsina waa jeedinayaae igu raaca hayehe aan iska hubinee soodayhe mugaasaan amba kugu raacaynaa amba kugu diidaynaa war doorashada xooga wadaniyiintii baad nagu kaada rabtaa war afkakiiday silinka dahoaw mugordaaso adan afkiinan ku dahoaya dhegaysta maynin arta war warka iga sugee dhegaysta waxaan daawaday ardadii puntland oo mudaharaad samaysay oo cabatay waana ka calool xumooday marka dawladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland waxaan ka codsanayaa ardaydaas waalidiintii dhalay rafaadka la soo mareen oo ku soo tiiriya tacabeeleen oo waxooda iyo jeebkooda ay wax ku soo bareen inaan mustaqbalkooda la siyaasadayn oo hoos loo fiiriyo danta ardada iyo mustaqbalka ardada ah soomaaliyeed sababtoo ah waa madaxdii berrito waana mustaqbalkii ummadda waxaa cuqdada lagu beerayaa xaqna uma laha wiilka ama gabadha soomaaliyeed oo dhallinyarada ah oo dadaashay oo wax baratay shahaadadeedii in nima siyaasiyiinu isku gorgoriyaan weligeen iskumaan maynaan noqon laakiin arrintan iyadaa waa kugu raacnay axmedow waran naftay maday isaaga ha kelmadilan kunka hadali hoose ka hariijiye lafkaan la tuuri doonin ayaan feenta laga layninaan leehay ardadaas arrintoorana hoos ha loo fiirsho maskiin war ardada ha la fiirsho hooya wax soo bartay waa qabaa arrinta ardadaas in la xalliyo naw ardayba in la isku qabsado maba ahaynba araada waa runtiinoo ardayda waa in la koolkooliyaa la kaamkaamiyaa indhaha nuurkooda waaye waxaa horay loo yidhi arda joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahaygina siiyey isagaa ku abaale maasha allah eebago maxamed saleebaan tubeex allah u naxariistay heestaas gooyow qaaday xaalaan ka siiyey waryaa si fiican ugu qaaday maxaad ugu gafaysaa mase nin dhisay xaal qaata wari ardaydii lankadibtoodii habsho sii waydana langdhimid ee habshay siyaasana war xigshooda oo dalka u shaqeeya oo muranka iska daaya hala kala taga hala kala tago geedka hala kala tago geedka hala
waa mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kaamana markaan galmudug haddaanu dib ugu soo laabano madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor ayaa maanta magaalada dhowsamare ee caasimadda galmudug waxaa kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulankan waxaa diirda lagu saaray sidii odayaasha dhaqanka iyo bulshada ulaga shaqayn lahaayeen maamulka cusub ee galmudug loona bilaabi lahaa dib heshiisiin dhaba waxaan maanta kulan waatasha la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana muujinaysaa garistaaga maamulka cusub ee galmudug si loo gaaro horumar iyo midnimo loo dhan yahay ayuu yidhi axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa hore ula kulma oo dhalinyarada galmudug saraakiisha ciidamada amisom iyo qaar ka mida bulshada dhuusamareeb barnaamijka intaasi caawa ku dhan yahay waxaan kaga tagay heestii bilowga barnaamijka aan inta ballan qaaday intaan barnaamijkan madlacana dib u kulmi doono habeen wanaagsan saaxiibiyaal
mapemba wasiria khiyama wasaqira jalinba sakursiya maexbaha siyasadi mapemba wasiria khiyama wasaqira jalinba sakursiya maexbaha Bamba, مثلا كفوربا مركي لغو سلوغنا قلطانا دا قلطانا دا قصيربا مثلا كفوربا مركي لغو سلوغنا قلطانا دا قلطانا دا قصيربا dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidi ka maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidi ka maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa masidaa soonka yeelba masinaan ka siido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba yelba masinaan sadiido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba matabaniya sideed gobol isahdima u yeelo midba caalam dursaa wasokeeya dhalashada intii qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay maya maya sida allah siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weye maya maya sida maahan siyaasadii sida maahan si kaloo ka duwan weye hada daymid oo dhuntay cidka sawtuwana hada daymid oo dhuntay cidka sawtuwana nabadoo la suga weye sidaan iga garsoor weye dabolnimo la dul weye nabadoo la suga weye sidaan iga garsoor weye dabolnimo la dul weye دخلت الفوق وشق حقني ويلي سرعي وحصوت تركا سوق عرض ويلي ويلي دخلت الفوق وشق حقني ويلي شرعي وحصو صاركا سوق عرض ويلي ويلي تنقري لك دروه ويلي سفيح مكانه ويلي صمالي دميدي ويلي sama fale aweye sama fale aweye weye sun abin ka duru weye safiho ka noho weye somali zalide weye sama fale aweye sama fale aweye weye سميرية دولار غاوي شرعي دارك الصعوي سيتيك اليوي أقوم صري وغاوي سميرية دولار غاوي شرعي دارك الصعوي عفون سري وضوي يا سيدي داوي يا سيدي داوي يا سيدي داوي يا سيدي داوي